Yeah, man. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulankan wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay inaan ka hadalno ama ka jawaabno oo ka soo yeeray cabdiqaadir soolow kuna saabsan sheekh maxamed cabdi umar oo baryahan dalka magaalada muqshabaar ahaan joogay mar hore aan ka hadalnay ahayd saacadii la soo dhaafay laakiin annagoo isleh oo si kale ha loo xaliyo oo meelaha la xariireynay oo aan filaynay in si kale arrinkan loo xaliyo oo si kale insha allahu tacaala looga jawaabo aynu soo gaarsiisay maxaankulo saacadan ayaga ah marka koobaad waxaa weeye waxaan ka hadlaynaa waa difaac aan difaacayno cirdi iyo sharaf qof muslim ah oo haddana caalim ah kana mida culammada soomaaliyeed oo caanka ah oo dacwadan lagu yaqaanay diintan lagu yaqaanay wanaaga lagu yaqaanay kana mid ah arkaanta iyo ragga maantay ee shacabka soomaaliyeed ay u baahan yihiin ay cilmigooda u baahan yihiin waxtarkooda u baahan yihiin kaasoo ah sheekh maxamed cabdi cumar nabigeena sala allahu alayh wasalam wuxuu ku leeyahay xadiid laysa minaa man lam yarxam sagiiranaa wayuwaqir kabiiranaa wayacrif licaalimanaa xaqa naga mid maa qofkii qofkeenna yar aan u naxariisan midkeenna weynna aan ixtiraamin caalimkeennana aan xaqiisa iyo karaamadiisa iyo darajadiisa aanu ictiraafin marka anagoo ka duulayna xadiidka asaga ah iyo guud ahaan aayadaha tilmaamahaya in dadka muslimiinta ay xaq isku leeyihiin inay is-ixtiraamaan isku leeyihiin inay iskaraameeyaan isku leeyihiin in haddii qof wax loo geysto in la difaaca loo baahan yahay anagoo ka duulayna waxaan caddaynaynaa koow kelimadii sheekh somo uu ku hadlay oo markii laisku geegeeyo dhammaanteed ahayd duritaan iyo wax ka sheegid sheikha wax laga sheegahayo caqiidadiisa iyo diintiisa wax laga sheegahayo la durahayo kelimadda ayadaa kelimad sheekh somow oo culummada ku matalaya ma aha waa kelimo asaga iyo ra'yigiisa gaarkaa ah midda labaad waxaa weeye haddii shiikhu uu maaragtay wax tabanayo ama uu isaaro u qabo in waxay ahayd culammada uu maaragtay nala soo xiriiray ahayd wada shaqayn baan lahayn wax badan baan soo wada qabanay dal iyo diin iyo maaragtay iyo dowlad baa naga dhexaysa marka shiikhu inuu maaragtay ku degdego arrin noocaas oo kale ah oo darajadaas leh walaase ma ahayne hadday wax jiraan ama su-aalo uu qabo diinta dhammaanteed mas-uul baan ka nahay diinta dhammaanteedna wada waardiyeynayna caqiidada kulligeed wada waardiyeynayna haddii waxa dhibaatee ay jiraan ama nabiga sal lla alay wasalam loo gafay ama diinta loo gafay in waxay ahayd maxaanku idaahaa laiswaraystay ahayd oo waxa jira la sheego si markaa mowqif dhamaystiran loo wada qaato midda kale waxaa weeye anagu waxaan ku wada shaqeynayna waxaa weeyaan waa midnimo diintaas iyo ummaddaas iyo dowladda soomaaliyeed iyo maslaxadda caamkaa in laga wada shaqeeyo ayay ahayd in dadka la kala geeyo oo gaar ahaan culimmadooda waxtarka ah oo miisaanka leh oo wax ku oolka ah in layska hor keeno iyo shacabka waxa maanta maslaxadeenna ah ama loo baahan yahay ma ah gaaraanshi maxamed cabdi umar oo hadda waxa u yimid dalxiis maaha wuxuu u yimid xataa qaraabasalaan maaha wuxuu u yimid una imaan jiray hadda ka hor in dadka soomaaliyeed oo waalihiisa ah uu maaragtay dhibaatada jirta oo maxaanku lahaa oo maaragtay u gargaaro ama uu soo gurmado buu imaan jiray oo haddana u yimid balweynu tegey kaalmadii uu siday oo dadku soo okaasheen ayuu geeyey oo weliba maxaanku ura hiiraan iyo shabeellada dhexe kulligood wala wada gaarsiinaya insha allahu tacaala marka shiikaas soomaaliyeed oo caalimka ah oo u yimid inuu soomaalida usoo gurmado intaas loo galo hataa dhaqan soomaaliyeed ma aha hataa muru'ada ay ixtiraamka soomaalida isku maaratay isku oqon jirtay ma aha si kale waxaa way shiiku kelimadda uu bari jeedayna insha allahu tacaala waa kelimo caama waa nasiixo caama waxaa weeyaan dadka lagu baraarujiyo hor dhibkana haya oo kala noocnooc ah oo intaasoo nooc ah dhibkaa nagu dhacaya cabaarana hayey muxuu nagula dhacay maxaa looga bixi karaa uu ka hadlayaa shiikuyo shiiku wax gaar ah ama kooxaysi ama firqo ma ka hadlahayo marka waxaan soo jeedinaynaa meeshaan in kelimadaas ay tahay ama nasiixa shiiku jeedin doonaa waa maslaxa caama in la yimaado oo laga faa'iidaysto baan dadka ku baraarujinaynaa waana sida maxaanku rahaa madaxda dalka qaranku ay ka warqabaan oo aan maaragtay iskuna ogeyn weeye waxaa weeyaan waa wacyigelin waa dadka murarka oo la dhiso waa dadka oo wax loo sheego weeye ee cid wax laga sheegayo ama cid lagu dhibahayaahay ma jirto kudambeen waxaan caddaynaynaa sida sheekh umar aan u difaacayno aan u difaaci lahayn maanta haddii sheekh maxamed soo dii maaragtay sheekh somo dhib loo geysan lahaa ama wax laga sheegi lahaa ama la duli lahaa diintiisa caqiidadiisa saasaan u difaaci lahayn marka hadda qof jeclaysi maahane waxaa weeye karaamada maarata islaamka iyo karaamada muslimiinta iyo karaamada culamada soomaaliyeed ayaa guud ahaan difaacaynaa hadda mid qof loogu exanayo ma ay aha ugu dambayn waxaan ku mahadnaqaynaa dhammaan shacabkii soomaaliyeed runtii oo mawduucaas maxaanku ka gelgishay oo dhibka shiika loo geystay ee ka xumaaday oo nala soo xiriirhayey oo dalbanhayey in kelimad laga yidhaaho oo waxa runta ah ama maxaanku maarata xaqa ah la caddeeyo ay mahadsan yihiin marka dadaalkooda iyo inay ka murgeen waxaa meesha ka dhacahaya iyo sida shiika maarata loo aflagaadiye ka xumaaday ayagana runtii mahadsan yihiin dhammaantood ilaah subxaana wa tacaala kuwii isku kaashada wanaagga allaha naga dhigo waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، بسم الله إله هذا كما هذا لنا مركة هرة وهركا صحبتي نوافجي إنهم كسر جدنا كلمة دام قرآن سيد الشيخ بشير عمي صلاة الشيخ النووي كلمة ديسي وكويري أيان لبنتي وحان سوى النووي إنان الشيخ النووي عالم كأه الشيخ محمد عبد الأمل kelimadii shaksoma uu dhigay social mediaha ama baraha bulshada iyo idaacadihii galabta baxay ee v o a-da iyo b b c-da ereyadii uu ka yidhi sheekha oo runtii aan aada uga xumaanay culamada soomaaliyeed meel kastay joogtana iyo shacabka soomaaliyeed ee ay si ka gelgisheen ayaan inagoo ilaalinayna ammaanada cilmiga iyo ammaanada iyo xabsha uu leeyahay iyo dhammaan culamada soomaaliyeed cirdiga culimmada iyo diintooda iyo muqaamkooda oo la ilaaliyo oo la difaaco waxaa weye waxay ka dhigantahay diintooda la difaaco leanna waa warasat alambiyaa waa dhexaltooyadii ama dhexalkii nabiga dadka dhexla wey sal allau alayh wasalam caalimka rabbaaniga ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan maanta ay fiirsanayso oo culimmada soomaaliyeed oo dhan ay u arkaan qudwa inuu yahay xasan ah lagu yaqaan ictidaalka iyo deganaanshada iyo hudu-a iyo samtiga runtii culimanimo fatwadiisana malaayiin soomaaliyeed ay isu marmarayso markii ay kasoo baxdo waxa weeyaan marka in maanta sidaas fudud lagu lagu qadfo ama erayo aan munaasaba in laga yidhaahdo wax la aqbali kara ma culmadu ma yeeli karto anugu shaksiyan shaksiyomo dadkii ugu horreeyo saa kala hadlay baan ahaa oo ka dalbada arrintaasi maka laabto una sheegay in uu sheikhu aada ugu khaldan yahay sheekh maxamed cabdi umaadna saxbo badan wax badan uska aqoon anugu waxaa yihi sheekh labaatan iyo shan san ka badan aan saaxiibanahay jaamacad sadaneyn kusoo wada baxnay oo iga dambeeyeen laakiin waa isku soo waa waa isku dhaweyn saddex sanaan ka horreeyey marka waxaa yihi sheekha aan qurbinaan oo qaana ilaa afar iyo siddeetankii oo jaamacadda madiine oo galay anuguna aan laba sano markaas aan maaragtay aan dhiganaayey ayaan ilaa maantan saaxiibana sheekh marka maaragtay shan iyo siddeetankii meelahaas ayaan marnasmayla bilaabo isagu dowla sagaashanka andhaho marka sheekha marka waxaa weeyaan inta sheekashe ka yidhi anoo waa farsana waxaan rabaa inaan dhowreeda ku daro marka ugu horraysa tuhmooyinka sheekh somo ee afar qaybood gaarayay ee mar uu yidhi sheikhu waxa uu u arkaa duruqu suufiya inay tahay gaalo marna uu yidhi masaa'il fiqhiya uu soo qaaday oo yaryar marna uu yidhi wuxuu ahay dadka mutadarifiinta oo argagixisada oo dadka dadka laaya ninka u iftooda marna uu wax kale kale ku sheegay wax badan oo kaleeto waxaan halkan ka caddaynayaa anugu macluumaadka aan haayo boqolkiiba boqol intoo inay tahay iftiraac iyo been abuur aan waxba ka jirin sheikana sheekh samo anugu diin iyo waxaan ku aqeena iyo laftiisa shaksiyada wanaagsan laakiin dad aan munaasib ahayn maana weydiiyeen maanta waxaan yidhi adiga wax sugan miyaad ka haysaa masaa-ishaa ku tacalooda marka masaa'il fiqriga waa iska yaryar oo iyada lafteeda su u fahmaysa aan ahayn sheekh uga jawaabay ayuu iisoo qaaday laakiin arrimihii wada weynaayo gaalaysiinta duruuda suufiyada iyo inuu isagu ahay argixisada ninka u iftooda labadaba wax caddaynana oo keeni waayo mana keeni karin marka waxaan ihi marka arrimahaas arrimo waaweyn waayo sheekh ka laabo reerkuu gudmiyey nasiib daro marka waxaan caddaynaa marka anigu waxaan rabaa inaan shanta qodob soo socota aan ishaaro qodobka koowaad waxa weeye arrintaas in sheekhu uu beri ka yahay shaqana uusan ku lahayn sida sheekh u sheegana sheekh somowna haddii sidaasoo kale looga been abuurto ama waxuusan ahayn lagu sheego sidaasoo kale u difaaci lahayn sheekh maxamed cabdi umarna isaguna lamid yahay marka waa waa ka difaacaynaa ummaddana waanu caddaynayna inay baabil tahay tumooyinkaas xataa qof muslim oo caadiya oo caamiya xataa lama dhihi karo wax noocaas oo kaleeta iska dhaaf nin caalim ah oo rabbaaniya oo la yaqaano oo weliba waaqica uu caddaynaayo in sheekh maxamed cabdi umar argagixisada markii uu xamar yimid labadi kun iyo sagaalkii shirkii culammada ay yimideen ee axmed cabdi godane iyo raggii hogaaminaya fikirkaas uu tala kulmay oo yidhi sheekh shariif axmed waxweynaha waa nin muslima waa nin sharci ka hogaaminaya walaalayaal oo la heshiiyey in laga diiday markuu laabtay nairobi uu tegay muxaadarooyinka uu qabtana waa la yaqaanay youtubeka iyo facebookga meel walba ina yaaliin inuu caddeeyey in nimankaas ay jidka ka qalloocdeen dadka dhiiggiisana ay banaysteen markii uu dhowr muxaadara ka dhigayna oo silsilaa weliba muddo socotayna waatay isaga laftiisa ay gaalaysiiyeen yidhaheen sheekh maxamed cabdi umar wuxuu shaqeeyaa muqaabaraad hanjabaad iyo wax daran oo marka dambe xataa ay hanjabaad iyo u bilaabeen inay u cagajugleeyaan dil iyo wax dhameen marka shiikiyo mowqifkiisa la yaqaano noocaasa in sidaasuu sheeksamo isaga cambaareeyo ama eradaas xun uu ku yidhaahdo runtii wax la aqbali kara ma aha waxaa lamid a masalada kale ee uu duruuda suufiyada uu ka yidhi waa gaalaysiyey sheekh waba yaraatee culumtiisana waa duuban tahay meel kastay ku jiraan kufri kuma idlaaqin masaa'il fiqiya masaa'il caqiida oo marka laga hadlaayo adilada iyo daahirka qur-aanka la fasiraayo shuban dariiqa la sheegin oon shaksi la sheegin oon koox la sheegin oon jamaca la sheegin oon dariiqa la sheegin in la yidhahdo man xalafa bikayri illahi faqad ashrak qofka ilaahay qayrkiisa ku dhaarta gaalnimo ku dhacay nabiga sal allahu alayh wasalam sheekhu ma dhihin qofka duu ilaa tadjici bacdi kufaaran bacdi diqaaba bacdi gaadaashada gaalaha u noqonina oo qaafiin qaar kale inta ka gooyaan kufrigaas nabigu uu sheegay mufsiriintana waxay leeyihin waa kufrun duuna kufrin kufri diinta looga baxmaan laakiin waa shirki waa kufri marka masaa-ishaas marka culammadu sidaysay u sheegayaan laakiin inuu yidhaha dariiqa fulaniya ama duruqa suufiya ama qabiilo fulaniya ama jamaaca fulaniya gaalo ah sheikha mana ka sugnaanin mana dhicin sida idaacadaha galabka u ka yireen wax caddayna soo manfudo shaqsamo hayo soo dhiga banaankaas oo dhan weli laakiin lama hayo dabcan waxaan rabaa kale inaan ishaaro marka waa war un la soo gaarsiiyey oo saniso asaguna uu iska soo tuuray erayada sheeksoma oo ka yidhi sheekh cabdi sheekh maxamed cabdi umal waxay dhaawacayaan arrimaha soo socda kow waxa ay daawac ku yihiin wixii sheekh maxamed uu ka mudnay sheekh somow iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed culamada soomaaliyeed oo ah inay qadariyaan caalim jaliil ah oo u yimid oo ayaga yacni maanta magaaladii ay soomaali waayo dalkan dalkiisa waayo laakiin kuma noola keliga ku nool yahay maadaama keliga ku nool yahay halkaan wuxuu leeyahay xuquuqdii martigelinta iyo soo dhaweynta ayuu leeyahay ixtiraam marka in isaalo loogu bedelo sheekh somo qalad oo galay waayo qaladka labaadna waxaa waaye ee, sheekh maxamed wuxuu u yimid sida sheekh bashiir u cadeeyey uma imaan dalxiis iyo gurigiis in u yimid iyo nin ganacsi u yimidna ma ahan wuxuu u yimid wax yani lafda insaaniya arrin insaaniya bani aadamnimo ah oo islaamnimo ah oo ah dad walaalihiisa oo biyo ay ay halakeeyeen inuu badbaadiyo saddex boqol iyo saddex kun oo dollar uu xertiis kasoo ordhiyey taagkiisa wuxuu soo qaaday markaasoo isagoo nasan ayuu afar sano gudahooda intuu haddana diyaarad kala raacay oo safarka waa taqaana daalkiisa ayuu beledweyne ka diri markaasuu boqol iyo siddeetan iyo saddex kun oo diri oo weliba uu yani dadka la siinaayo mustaqbiinta baaritaan adag uu sameeyey gudiyadii la kulma uu soo horiyey boqol iyo labaatan kunna wuxuu u xawilay ee, gobolka shabeellada dhexe oo weliba sheekh somo meeshuu ku dhashay oo ka yimid maarata marka waxay ahayd marka sheekh somo iyo dadka lamida inay arrimahaas shiiqiga u yimid inay ku ixtiraamaan inay yani xumaanka wadeeyaan wax munaasaba maahayn taasna waa qaladka labaad oo galay qaladka saddexaad waxa waaye sheekh maxamed cabdi umal isagoo waxaas mutumaya beri ka ah ayuu xaq saddexaad leeyahay oo ah inuu dayf u yahay ama marti sharaf badan u yahay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed oo culummadu ay safka hore uga jirto maadaama ay isku wadayfo yihiin isku shaqa yihiin oo dacwadii ka wada shaqeeyaan diinta dinteeda marka haddana isagoo sidaas ah ikraamu dayfna waa la yaqaanaa sheekha in loo khidmeeyo oo meelo badan la geeyo oo culummadu u timaado oo la la ikraamo eeda in erey noocaas laga yidhaha marka intaasoo qodob ayuu ku uu ku dhacay sheeksomo qodobka afraad oo qodobka ugu dambeeya ka horreeya waxa weeye arrintaas eh, uu sameeyey sheeksomo sidoo kaleeto waxay liddi ku tahay duruqda suufiyadu ku abtirsada manhajkooda dariiqa suufiya oo waxaa la yaqaanaa iyo culummadeeda ajalladaahu ereyadaas qallafsan oo dacmiga ah oo diinta ka hor imaanaya kuma hadlaan akhlaaqda culammada suufiyada lagu yaqaano waxa waaye dad aad u dhowrsan aada iska ilaaliya qofka xataa haddii waxa uu ku jiro inay ereya noocaas u adeegsadaan leanna waxay ku dhaqmayaan eh, xadiidka nabiga sal allahu alayh wasalam rasuulku marka hadlaayo lam yakun lacaanan walaa faaxishan walaa mutfaxishan mu'minku ma ahan lacaan ee mid erey xun mid war fuxshiya ku hadla ma aha midna ma aha marka qof mu'mina iska dhaaf caalim diniila inuu saas uu yidhaahdo isagoo laftiisu caalim waa sheekh soma nin shiiqa waayo inuu marka ereyadaas ku hadlana munaasib uma ahayn waxaa kale ay mukhaalafo ku tahay ee, risaaladii sida sheekh bashir baka u sheegay annaga guddi culamaa iskula jirnay guddiga hay-ad culamada sare la yidhahdo ee hay-adaha culamada betelaya sheekh soma wuxuuna ka ahaa isagoon haddii wax mulaxadaada ay jiraan annagana la wadaagin sheekh eh, eh, sheekh maxamed bin bashar waayo waa qaldami karaa macsuum ma ahan wixii xataa jiro hadday masale cilmi yihiin hadday wax kale yihiin hadduu noo sheegi lahaa waa baari lahayn hadday subantaana sheekh annaga war iman lahayn kulligeen waxaan leeyahay sheekh bal arrintaa naga mana laakiin idan waxba lagu hayno mujarad tuham mujaazafa eh, in la iska itihaamana waa khalad waana manhajka duruqda suufiyada laftooda lagu yaqaano wax khilaafsa way annaga duruqda suufiya ixtiraam badan baan u haynaa waa walaalaheen culamada ajillaa weye sheekh maxamed cab sheekh maxamuud cabdilbaari baan wada shaqeynaa guddiga kamid oo nin akhlaaq badan ah sheekh cismaan xidig sheekha weyn oo caalimka ayaa marjic fatwa mufti u naqaanaa oon ku qadarinaa annaga kusoo barbaarnay annaga culammadeenna waayo aniga culammadeedii oo duruqda suufiyada ee oo wax kusoo bar ilaa hadda waa culammadii wax sharaama macsuum ma aha masle waa lagu qaldami karaa masalada ku qaldan yahin lagu raaci maayo leanna xujadu kitaabka ee sunnada waayo maaha sheekh oo aan aniga wax ku qaldanaa lagu raaci maayo sheekh bashir wax ku qaldan lagu raaci maayo sheekh macabdu umar wax ku qaldan lagu raaci maayo marka taa lafteeda in la ogaado waayo in la- in culummadu ay yani maaragtay manhajka ilaaliso oo kitaabka iyo sunnada ayaa xakam ah ma ahan dariiqa fulaniya iyo jamaaca alfulaniya iyo caliwajiis wuxuu yidhahdaa laska raacayo sheekh bashiir wuxuu yidhahdaa laska raacayo sheekh sub wuxuu yidhahdaa laska raacayo midna ma aha miisaanku miisaanku waa ilahi baa qur-aanku leeyahay fain tanaasactum fii shayin faruduu ila allahi warasuul marka qaacidadaas asaas ma ah ugu dambayntii waxaa kaleeto oo sheikhu uu maaragtay meel uga dhacay dhaqanka soomaalida dhaqanka soomaalida waxa waaye in qof aan la hor fadhiisan diintuna saasay qabtaa oo aan la dhegaysan wuxuu ku hadlay oo aan xataa la- ma- xataa sheekh soma umalay maayo inuu fadhi guud kala qayb gala maayo in sheekh- inuu sheekh umar uu shaksiga hor fadhiisan inay diinka wada lena waa inaysan jirin marka in intaas oo tuhaan ah oo saas u culus laysaga tuuro qof aan aqoonin oo caalim ah dhaqanka soomaalida iyo midka culummada midna ma ahan iyada lafteeda waa waa waa akhlaaq la yaab leh oo runtii weligeen aan sheekh kumalayna inuu- inuu ku dhaqaaqayo arrintaas waxay kale dhaawac ku tahay mujtamaca soomaaliyeed oo maanta jooga waqtigii laysku soo celinaayay oo dhibaato badan ay kala gaartay weliba magaalada muqdisho waan ognahay kow iyo sagaashanka wixii ka dhacay oo dadkii ka baxay oo sheekha laftiisa waagas beladweynu joogay uu ka tegay halkaasuu ka tegay dadkii soomaali waa kala baxday maanta waxay ahayd caasimadda muqdisho waa caasimo jaamica waa soomaali dhan bay ka dhexaysaa dadkii aad usoo guri noqonaya waa la soo laabanaya marka maanta waxay ahayd dadkii wax kala gaarin inay isxafiyaana waa la rabaa wixii hantila kale haysta la isu celiyo dowlata maqaano dowladdeenu ay noqota dowlad awood laho dadka xuquuqda u kala qaado laakiin in hadda qofkii soomaaliya ugu karaamada badnaayo ugu magaca weynaayo ugu cilmiga badnaayo ugu qadarinta mudnaayo in asagii muqdisho isagoo yimid waa safarkii ugu horreeye u yimaado muddo dheer marka laga reebo dhowr jeer u yimid laakiin arrimo insaani buu imaanaya hadda tii ugu dambaysa waxay ahayd afartanka oktoobar arrintii zooba ka dhacday sid lacag saas oo kaleeta saddex boqolka ka badan noo keena marka haddana tii labaad wey laba sana ka bacdi marka shiiqii muslimka ugu yimaada ay hada inuu dadkan gargaaro intuu joogaan dacwada uu fidiyo in erey noocaas oo kale laga hortagana waxay dhaawac weyn ku tahay magaalada caasimadda iyo dadka degan akhlaaqdooda iyo iyo soo dhawayntooda oo lagu yaqiin dad wanaagsan inay yihiin ugu dambayntii waxaan anigu shaksiyan maadaama sheikha aan aada isugu sii dhownahay oo aan si gaara ehel u nahay saaxiibtinimada culamada odhan oo saaxiiba leeyahay laakiin anigoo weliba fulinaayo codsi iga yimid madaxda dhaqanka ee dadka magaalada maxamed degan oo hadda ugu dambeeyey ugaas maxamed cali ugaas cabdulle oo mar dhow na soo wacay intaan shirkan qaban iyo rag kale oo kasii horreeyey oo garaadyale oo ugaasyale oo rag kale oo aad u xumaa runta ereyada sheekh maxamed cabdi umar lagu yiri ganacsato badan oo qaar xamar joogaan qaar nairobi soo qaar yurub iyo maraykan meel walba anoo dhammaan codsigooda fulinaayo waxaan meed yahan marsinayaa in dadka deegaankan degan oo duubabka uga horeeyaan iyo culammada iyo akhyaarta xataa culamada duubada suufiyada qaar badan oo ka mid a ay aad uga xumaadeen in ereyadaas aysan shiikha u qalmin shiikh soomowna aan rajaynayn inuu kasoo laabto shiikhu inta uu joogana uu ka cafis dalbo una yimaado qofku waa qaldami karaa weliba sheekh somo annagu waxaan ku naqiinay inuu nin mutawaadica yahay oo qalbi furan oo hadduu xataa qaldamo soo noqa inuu yahay baan ku naqiinay arrintaas inuu kasoo laabto aniguna samayn baan ka xirayaa waa kaxaal marinaynaa runta shiikha ummadda soomaaliyeed dhan waa kaxaal marinaynaa dowladda soomaaliya oo shiikhu uu marti u yahay madaxweynuhu ugu sareeyana waa ka raali gelinaynaa muxaadaraduna insha allahu berri waa qabsoonaysaa dhammaanteenna waa wada tegaynaa ummadda soomaaliyedna waa imaanaysaa marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed si laab furan iyadoo maaragtay sheikha maqaamkiisa iyo sharafkiisa ilaalinaysa sheekh maxamed iyadoo qadarinaysa magaalada muqdisho karaamada ay leedahay dadka degan yani sida ay martiqaadka ay caanka u ahaayeen iyo soo dhaweynta dadka wixii qalad ahay hore uga dhacana ay jecel yihiin maanta inay ku bedelaan bilati hiya axsan oo dadka ay dib u xasuusiyaan yani ayaamihii wanaagsanaayo ummadda soomaaliyed ee waalidtinimada iyo iskula nooleed in ay raali ka noqdaan dhammaan ummadda soomaliya meel kasii joogaan dowladduna ay waa ku mahadsan tahay inay muxaadaradii ay berisideeda u wadeen in maaragtay la wada yimaado arrintaas sheekh nagala hadli doono ah in dalkan soomaalida dhibaatada ku dhacday aan uga soo laabanno ilaahayna uga soo laabanno annaguna isoo laabanno ilaas cafiyo dadkuna ay uga baxaan dhibaatada mar raba ina hordhac muxaadarada sheikhay oo qiimaha badanna in la wada weeleeyo oo la qaado meelyuna ay wada yimaadeen oo la gudbiyo insha allahu intaasaan kusoo gurgeyna wasalaamu calaikum waraxmatullah wabarakaatu